kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal saaxiibayaal kusoo dhowaada barnaamij gaar ah oo aan ku eegayno maalinta caalamiga ah ee nabadda oo maanta oo kale la xuso kow iyo labaatanka sebtembar intuu barnaamijka hawada ku jiro waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah bilaal daahir waane sanad kasta marka la gaaro kow iyo labaatanka sebtembar maanta oo kale dunida waxaa laga xusaa maalinta caalamiga ah ee nabadda taasi oo ay qaramadii midoobe u aastaysay kun sagaal boqol kow iyo siddeetankii si loogu wacyigeliyo bulshada caalamka qiimaha nabaddu leedahay iyo baahida loo qabo in la joojiyo colaadaha waxaana sanadkii labada kun iyo kowgii la go-aamiyey in maalintaani la xuso kow iyo labaatanka sebtembar sanad weliba maalinta caalamiga ah ee nabaddu waa maalin caalami ah oo loogu talagalay in lagu xoojiyo qiyamka nabadda wada noolaanshaha iyo iskaashiga caalamiga sanad kasta qaramadii midoobe waxay ku baaqaan in hal maalin oo si rasmi ah loo joojiyo dagaalada iyo rabshadaha si dadka adduunka ugu dabaaldegaan nabadda iyo walaaltanimada nabaddu waa furaha horumarka bulshada halkan soomaaliya gudaheed waxaa si cad u aragnaa in colaadaha iyo isqabqabsigu ay dib u dhigeen horumarka halka nabaddu ay keento waxbarasho caafimaad ganacsi iyo nolol wanaagsan maalinta caalamiga ah ee nabaddu waa xusuusin in dhammaanteen aan ka shaqeyno sidii ay bulshada soomaaliyeed iyo guud ahaan adduunka ugu wada noolaan lahaayeen nabad iyo is-ixtiraam nabaddu waa aas-aaska nolol wanaagsan haddii ay jirto nabad waxaa jiri kara waxbarasho caafimaad ganacsi iyo horumar dhaqaale haddii nabaddu yaraatana bulshadu waa ay dhibaatoonaysaa sidaas darteed soomaaliya waxaa soo martay colaado badan waxayna u baahan tahay nabad waarta si loo helo mustaqbal wanaagsan agaasimaha guud ee wasaaradda amniga gudaha maamulka hirshabeelle mudane mukhtaar maxamed cabdulle ayaa raadiyo beerulo uga waramay waxyaabaha ay ka qabteen horumarinta amniga iyo qorshayaasha ugu degsan nabadda iyo xasiloonida wasaaradda amniga gudaha dowladda hirshabeelle waxay leedahay qorshooyin waaweyn oo ah sidii loo xasilin lahaa bulshooyinka qeybyada kala duwan iyo deegaanada dowladda hirshabeelle waxaan si gaar aan ugu sameynay qorshayaal amni oo ugu horeeyaan in laga sameeyo guddiyo amni oo ka kooban dhammaan damaha amniga iyo arrimaha bulshada oo si gaar uga tala bixin doona xaaladaha amniga ee soo kordha si gaabanne ula socon doona xaaladda joogtada ah ee deegaankaas ama degmadaas ay ku sugan tahay qorshahan waxaan u aragnay inuu yahay qorsho aad u muhiim ah oo ka qayb qaadan karo xasiloonida iyo nabadgelyada bulshada iyo dhammaan deegaanada ay ku nool yihiin si ay ula jaan qaadaan dowladnimada iyo kala dambeynta maadaama deegaanada muddo ay ka jireen nidaam amnigooda ay u sugan lahaayeen laamaha amniga ay ugula shaqayn lahaayeen si horumarkooda looga shaqeeyo me dabcan meelan amni ka jiran oo nabad ka jiran horumar lagama shaqayn karo marka si horumarka looga shaqeeyo in marka ugu horeysa ay ka shaqeeyaan nabadda oo laamaha amniga ay la shaqeeyaan way ku qanceen dabcan doodo badan aan ka galnay wacyigelin badan aan ka sameynay ugu dambeyntii waxaan u hagaagay in laamaha amniga iyo bulshadu ay isla jaan qaadaan dhammaan stateka iyo gobolada iyo degmooyinka waxay ka samaysay guddi ku howlan iyagu inay wacyi geliyaan bulshada oo ay kala hadlaan qaabkii amnigood ayagu ay u sugi lahaayeen kana soo ururiyeen xogaha iyo waxyaabaha ku saabsan in ayagu talahaa tale ay ku biirinayaan sidii amniga loo sugi lahaay marka waxaa jirta wacyigelin gaar ah oo wasaaraddu ay ugu tala gashay ku tagto saddexdii biloodba hal mar ay ku tagaan oo guddiyadaas iyagana loo sameeyo waxa la yidhaahdo yani iyagana loo sameeyo capacity building iyo in ayagii la tayeeyo si howlaha loogu idmaday iyo xeerarka loogu dejiyay ay si hufnaan ay ugu shaqeeyaan marka waa sax wasaaraddu way leedahay wacyigelin iyo dad u xil saaran iyaduna ay marka qaar mararka qaar kala qayb gasho mararka qaarna iyagu ay samaystaan si monthly ah ay u samaystaan mar walba caqabad way jiraan shaqo kasta marka la qabanayo caqabadu waa waa imaanaysaa laakiin waxay leedahay meel loogu gudbi karo iyo maaragtay dabcan waddo looga gudbo marka annaga waa jiraan caqabado badan oo nagu hareereysan haddaan wasaaraddii amniga nahay waxaan nahay wasaaradda ugu horeyso oo tagta deegaanada la xoreeyey dadka iskugu yeerta dadka iyo laamaha amniga dabcan wada wada hadal siisa u furta balaatfoomyadii iyo meelihii ay ku hadli lahaayeen dhiskaashanada ugu horeysa u furta iyo dowladnimadu waxay tahaba in la baro ayaa challenge weyn nagu noqotay alxamdulilah waqti dheer kadib waa ku guuleysanay waxaan gaarnay heer ah deegaanadii la xoreeyey in ay ka hormaraan deegaanadii hore xur ahay qeybo ka mid ah ay ka hormaraanoo aad maadaama xoog la geliyey waqtina la geliyey ayaan gaarnay marka challengeska way jiraan hay-adaha amniga oo hay-adaha internationalka ama un-ka oo ina caawiyo xiriir aad wanaagsan ayaa nagala dhexeeyo waxay xiriirkaas aan leenahay iyo wada shaqayntaas aan la leenahay waxay noo fududeysay shaqooyinkii wanaagsan oo hadda aan kuu sheegayo ah isfahanka bulshada iyo boliiska iyo dhammaan laamaha amniga iyo dowladaha hoose inay isfahmaan ay wada shaqeeyaan ayay nagala shaqeeyeen runtii waan ugu mahad celinaynaa ilaa hadda ayayna nagala shaqeeyeen oo shaqadu waxawaa marba way taagan tahay marka xiriir aad wanaagsan ayaa nagala dhexeeya heedaha amniga iyo heedaha dowladda qorshahan dib u heshiisiinta waa qorshaha inoogu muhiimsan wuxuu inoogu dhex jiraa qorshaha degmo walba ay leedahay oo aan u samaynay oo ah in degmo walba ay leedahay guddi amni oo ka tala bixiya caqabadaha jira iyo waxyaabaha lagu xallin karo marka taas ayaa waxay qayb ka noqon doontaa waxay soo gudbin doonaan caqabadaha jira oo ay ka mid tahay colaadaha qabiilada degmooyinka isla degan marka alxamdulilah hirshabelle hadda kama jiro degmooyin qabaa'ilo ay isku haystaan oo hadda naloo soo gudbiyo ma jiro qorshaha inooga deganna wuxuu yahay in haddii naloo soo gudbiyo inaan xallino aan dib u fariisin iyo wadahadal iyo sidii loo mari jiray dhaqankii iyo amni ahaan sidii loo mari jiray aan u marno qorshahaas wuu noo dogsanya xoghayaha ururka isxilqaan axmed naaji ayaa raadiyo beerula ugu waramay ka urur ahaan waxyaabaha ay ka qabteen nabadda
doorka aan ku leenahay waxay tahay dhalinyarada ama ururada bulshada rayidka ah nabadda iyo nabadeyntaba waxay tahay inaan wacyigelin aan sameyno hadduu ilaahay ku idmaayo dadka siwinaaro aan u qabano mathalan markii laba qabiil ama laba qolo ay magaalada dhexdeeda isku dadaasho waxaan raadinaa odayaasha ee dhaqanka raadinaa si micnaha looga baaqsa lahaa dagaalkaas meesha ka socdo ka dhalinyaro ahaan wax meesha ku dhimanayana ay yihiin dhalinyaro sidaad ogsoon tahayna adduunka boqolkiiba toddobaatan dhalinyaro ayay ka yihiin marka waxyaabo badan oo waxaa kamid a inaan micnaha dadkaas wacyigelintaas aan u sameyno odayaasha aan la hadalno culimaudiinka aan dhahnano horkaca wixii ilaahay iyo rasuulkiisa ay ka leeyihiin dagaalkan maalaayacniga ay ku socdo inaan micnaha ayagana ay ka wacdiyaan marka intaas dooray marka walaashay xaawo sidaad ogsoon tahay soomaalidu been way sheegtaa laakiin been kuma mahmaado nabadaa naasna luuga leh maanta tusaale haddaan kuu soo qaato maanta magaaladan beledweyn hadduu dagaal ka dhaco ama ishorimaad yar oo ka dhaco waad dareemaysaa magaalada sida ay noqonayso adiga nafsadaada xitaa sida ay noqonayso adoo saaka shaqo usoo tagay haddee maanta magaalada wax ka dhacaan ilaahay kama dhigee waxaad arkaysaa inay magaalada xiran tahay shaqadaadina aadan soo aadin karin adigoo dismoorlow gurigaad ku noqonaysaa laakiin markuu amni jiro ilaaha noo siyaadiyo hadda waan haysanaa shaqadaadana waad kusoo baxaysaa adoo cid ka baqaysa aanan jirin oo cid wax ku yeelaysa aysan jirin ciidamada amniga iyo wadada marayaan farxadda iyo barwaaqada aad ku jirto waad dareemi kartaa anigana waxay si gooni iigu tahay nin nabad haysto inanaan nabad haysanin labay kala tahay maanta walaalaheen khaza ilaahay u gargaaro waad dareemi kartaa iyo waxaa anagaa maanta ku sugana saaka gurigeyga nabada ugu soo baxay hadduu ilaahay ii qadarina nabada ku noqonaa laakiin ayaga saaga guryahooda xitaa inaysan kasoo bixin qiyga islaamka o dhan waxaan urajeynayo inay nabad iyo barwaaq iyo amni ay helaan insha allah amni iyo amni darana isku mid maaha laislama barbar dhigi karo qofka maanta amni haysto wax walbo oo u baahdo wuu dareemi karaa qofaan amni haysanina maanta adigoo lacag kasta aad haysatid aa waxba aadan qabsan karin meela wax ka doonata xitaa aadan helayn marka waxay iga dhigan tahay nin janno ku jiro iyo ninaan janno ku jirin kala taha wallaahi aqabadda ugu weyn horto waxay tahay ilaahay wuxuu leeyahay walaa tulquu biaydiikum ila tahlukati waxsinuu in allaha yuxibu lmuxsiniin gacmihiina tahluukaha ku raadsanay annagaa gacmihiina tahluuko ku raadsanay caqabaddan hortaagan waxay tahay gacmaha shisheeye ee soomaaliya ku dhex jiro gacmo shisheeyena waa taqaanaa soomaaliya waa taqaanaa adduunka o dhan waa laga yaqaanaa ayadoo soomaaliya hadda maanta intay tahay aanan ahayna soomaaliya laga hebaysan jiray wadaman afrikaani iyo carab hadda adeeg iswaawaaleysa iyo soomaaliya micnaha inay bahdashi iska jecel dadka soomaaliya xorriyadooda usoo celiya ay soomaaliya ka mid ahayd qaarkooda xitaa ciidamo u tababari jirnay marka dadkii shalay naaskeena nuujinaa maanta annaga nagu jisaaray marka ilaahay waxaan ka rajeynayaa gacmaha shisheeya inaan annaga faraha kala baxno siyaasiyiinteenana micnaha ay noqdaan dad wadankooda micnaha u damqada aysan noqonin dad dhuuntooda u duleesho keliya inaysan noqonin waxaa keliyahee noogu wacan waxay tahay calooshiis u shaqaystayaala soomaaliya ku batay nin ku matalaayo haddana aan ku matalayno dantiisa ka arkayo meesha ayay noqotay marka insha allahu tacaala waxaan rajeynayna waa ka gudbi doonaa insha allah abaartaba waa lagu gudbaa xilli arana imaan doonta insha allah soomaaliyana wayno arrimi doontaa barwaaqay noqon doontaa iyadoo sidii looga hebaysta jirin looga hebaysta waa la arki doonaa insha allah maxay yihiin doorka ay ku leeyihiin dhallinyarada iyo haweenka nabad dhiska soomaaliya haweenka horta aada iyo aad ayaan u bawaadinayaa haddii aysan haween jirinna waxaan u malay lahaa adduunkan wax ka kala soco lahaa ma lahan haweenka nabaddana way ka qayb qaataan colaaddana way ka qayb qaataan waayo waxaad ogsoon tahay maanta dadka diriraayo ama dhibaatada haysato waxay ka bilaabataa haweenay ka bilaabataa ninka raggaana sharaftiisa uu hogsan yahay waa haweenka waayo qof maanta sharaftaada ama hugga aada xiran tahay kuugu qabsadaa waad ka dhidhinaysaa oo ka dagaalamaysaa balse haweenkeena wax badan oo badan oo badan ay noo haayaan amnigana way ka qayb qaataan horumarka nabaddana way ka qayb qaataan maanta waxaan aaminsanahay dad dagaalamaya haddii hooyo iyo haweenka ay ku dhex socdaan in micnaha dadkaas dagaalamaya ay u damqanayaan marka insha allahu tacaala waxaan leenahay dhallinyaradeena iyo hooyooyinkeennaba waxaan rajeynayaa dad u helan inay nabadda dadka ka dhaliyaan ay noqdaan insha allah geyiga soomaaliyeed qaar ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada beledweyne ayaa raadiyo beerula ugu waramay muhiimaddae u leedahay nabadda iyo sida loo abuuri karo waxbarashadu waa furaha isbeddelka bulsho waliba oo dunidan ku nool waana horumarka ay gaari karto marka ay xoogga saarto waxbarashada iyo barnaamijyada jiilka soo socda waxa ay leedahay taariikh dheer oo ku saabsan xalinta khilaafaadka iyo heshiisiinta waxaa jira marar badan oo dagaallo iyo ismaandhaafyo beeleed la xaliyey iyada oon la adeegsan xoog ciidan balse la maray dariiqad dhaqameed iyo sidoo kale wadahadallo waxaa la qabtaa shirar wadahadallo wadatashiyo iyo sidoo kale gogollo nabadeed oo lagu xalinayo laguna soo afjarayo colaadahaasi laguna heshiinayo in la wadaago kheyraadka iyo in dib dambe loogu noqon dagaalka heshiisyadaasi ayaa horseeday in bulshooyinku ay dib u bilaabaan noloshooda caadiga ah iyaga oo xoolo dhaqatadii iyo ganacsatadii ay dib u bilaabaan deeganaanshaha deegaanadii ay ku wada noolaayeen ood wadaag ah oo weli wada jooga waxaa intaa dheer in meelo badan oo dalka isbahaysiga bulshada rayidka iyo sidoo kale ururada dhalinyaradu ay kaalin weyn ku yeesheen dejinta colaadaha maalintani waxa ay tahay xusuusin muhim ah oo muujinaysa in aan dhammaanteen mas-uul aynu ka nahay nabadda nabaddu ma ahan oo keliya in aynu wadaag waa markaasi la waayo dagaal balse waa in bulsho waliba ay cadaalad horumar iyo wada noolaansho ay iskula joogtaa haddii aan u gudbo su-aasha shanaad ee aad weydiisay sida aanu arka xaaladda nabadda iyo colaadaha soomaaliya maanta ka taagan soomaaliya waxa ay weli wajahaysaa caqabado amni iyo colaado hase yeeshee waxaa muuqata rajo iyo dadaalo dib u heshiisiin ah oo socda gobollo badan ayaana nabaddu ay markaasi ka hana qaaday laakiin waxaa weli taagan khataro xoogan kooxo hubeysan oo iyo sidoo kale isku dhacyo siyaasadeed ayaa sidoo kale muuqda qabiilka iyo colaadaha ku salaysan siyaasadda kooxaha hubeysan ee caqabada ku ah amniga iyo faqriga iyo shaqo la-aanta dhalinyarada ku riixaya dagaal iyo xagjirnimo iyo kalsooni darrada ka dhex jirta hoggaanka iyo shacabka soomaaliyeed taasna in xal loo helo ayay noqon kartaa su-aashan toddobaad ee doorka dhalinyarada iyo haweenku ay ku leeyihiin dhalinyarada soomaaliyeed waxa ay ku dhiiran karaan oo ay leeyihiin awood hal abuur iyo isbeddel halka haweenku ay furaha u yihiin dib u heshiisiinta maadaama ay yihiin kuwo kobciya qoyska bulshada labada qaybood waxa ay kaalin mugle ku leeyihiin marka sidii loo abuuri lahaa mustaqbal nabdoon oo soomaaliya ah cabdi cumar xasan oo ka mid ah guddiga barakacyaasha beledweyne ayaa raadiyo beerulo ugu waramay dhibaatooyinka ay kala kulmaan colaadaha iyo muhiimadda ay u leedahay nabaddu nabad marka la leeyahay dhammaan dad iyo duunyaba waa mid ay u baahan yihiin in ay ku noolaadaan wax walbana ay ku nugaan ay ku nagaan karaan haddii nabad la waayo waxyaabo badan ayaa meesha ka bixi kara ama qofka danyar ha ahaado ama qof wanaagsan ha ahaado intaba ama qof wax leh intaba u fiican tahay labada dhinacba nabad haddii aan la waayo waxaa la waan karaa wax walba oo isgaarsiina haddii ay noqon lahayd waxbarashadii qaybaheeda kala duwan haddii ay noqon lahayd ganacsigii haddii ay noqon lahayd isdhexgalka bulshada qaybaheeda kala duwan bulshadan kala duwan kala noocyada ee kala jaadka waxyaabaha iskula joogaan waxay tahay waa nabadda oo keliya haddii nabad la waayo kolley ma wada joogi karaan qof walbana qof kale wuu u baahan yahay haddii ay noqon lahayd in la wada dego haddii ay noqon lahayd in wax la wada barto haddii ay noqon lahayd in wax laisdhaafsado intaba waayo haddii nabad meesha ay ka baxdo intaasba waa la waanayaa oo qof walba gooni ayaa loo kala baxayaa qof walbana raad iyo dhibaato ayay ku yeeleysaa mustaqbalka fog iyo mustaqbalka dhowba intaasba saameyn weyn ayay ugu yeelanaysaa marka mar walba waxaa wanaagsan in nabadda si walba lagu horumarin karo lagu horumariyo wax walba nabadda lid ku ahne in markaasi laga hortago qaab walba loogu hortagi karo number one horta dad walba wuu saameynayaa ayagana sidoo kale saameyn aad u weyn ayuu ku yeelanayaa labajibaar qofkiiba maanta kaam ku nool oo aan xaaladiisa meel bari iska ah qutulyoomkiisa la daaldhacayo waxaa ka bixiysa meeshii cid ka warhayso qaxootiyadaas ama dadkaas tabarta daran ama taagta daran ee hooseysa alxamdulilah haddii ay noqon lahayd gunnadii ay heli jireen dadyoogii ku dhex noolaayeen maadaama colaad ay dhex taalo kolley saameyn weyn ayaa soo kasoo gaaraysa haddii ay noqon lahayd dhan markaasi cunno iyo dhan caafimaadba iyo dhan soo fiirisaba oo markaasi wax markaasi siiso ka warhaysa waalwaan waa dadka dee colaad ay wada galaan cid cid fiirinays mala qof walba asigaa isku maqan meesha inay ka baxaan ayaa laga yaabaaba ay saameyn ku yeelato abaaro baan dhankooda ama xaggooda oo ka bilaawdo oo markaasi saameyn aada iyo aad ay ku yeelato xitaa dhimasho gaarsiin karto sheekh xamse nuur oo ka mid ah culimada magaalada beledweyne ayaa raadiyo beerulla ugu waramay waxa ay ka qabto diinteena islaamka kuwada noolaashaha si walaarsinimo ah iyo nabadda qul allahu tacaala inama almu'minuuna ikhwa faaslixuu bayna akhawaykum wattaquu llaha lacalakum turxamuun ilah tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay mu'miniinta waa walaala walaalihiin dhexdooda wanaajiya ee ukuwada islaamka iyo walaalnimada islaamka waxay keensanaysaa wada noolaasho ee isjeclaan is-ixtiraam ee isqadarin qofka weyn loo la qadariyo la sharfa kan yar loo naxariista xadiiskii waa kii ahaa laysa minaa man lam yarxam sagiirana walam yacrif xaqa kabiirina naga mid ma ahaanin keenna weynkii aan qadaranin xaqiisa aan ixtiraamin aan garanin kan yarna aan u naxariisanin marka ukuwada islaamka waxay keenaysaa in las xidhiiriya in kii maskiinka ee wax la siiya in markaa kan markaa madluumka ahee dulmi iyo dhibaato ay ku dhacday loo hiiliya in markaa kii markaa xanuunsan lasoo booqdo kii dhinta in markaa la raaca ee la aasa ee kii ku salaama salaanta laga qaada kii hindhisa in loo duceeyo xuquuq muslimiinta ay isku leeyihiin ayaa jirta markaa ee dadkaa dad bulshada isla wada nool oo iswalaashanaya oo is-ixtiraamaya oo iskaalmaynaya oo sidaasaa ilaah subxaana watacaala uu amrayaa ee in wanaagga laysu kaashado والله تبارك وتعالى وحوي وتعاونوا على البر والتقوى آه، اسو كاشدا الله كعبسي iyo samafal isu kaashada walaa tacaawanu cala alithmi walcudwaan ha isu kaashanina dembi iyo xumaan ha isu kaashanina marka dadkii in ay mar walba fartoo noqdaan oo isku duubmaan isjeclaadaan ayaa loo baahan yahay oo midkood haddii dhib uu haysta kan kale uu dhibka la qaybsado ee ورسولك صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى مسلمين سيدي اسو جعليه سيدي اسو تريان سيدي اسو نحريسانيان وحد موداهو يري أه هل جر أوكل إنيين جر كاسي هدي حبن كميدا أي حنون سطا انت كلاو وسو جيديا حنون بو أه لسو جيديا وسو دقاريا لبكو معناها ميد كل عجير كغيب كميدا انت كلاو سامينيا marka insaanka sidiisa walaalayaal ee markii laga soo taga muslimiinta iyo muuminiinta markii laga yimaada iyo waxa ilaahay dhexdooda dhigay xuquuqa iyo iskaashigooda ee guud ahaan insaanka sidiisaba waxaa la yidhahdaa madaniyun bidabcihi waa qof marka insaanka waa bulshaawi wey bulshaawi dadka inuu la noolaado oo bulsho dhex noolaada ayuu u baahan yahay mar walba qof kale iyo gaar u taagnaan kara ma jiro oo bulshada dhan intuu ka dhex baxa dhihi kara anigu baa isku filnaanaya anigu baa gaar u ta- baxaya nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markuu magaalada madiine tegey ee, wasiiqe iyo wuxuu qoray ee, warqad ayuu qoray oo dadka magaalada kala diin ahaa ay kuwada noolaanayaan oo reer madiine inay macnaha hal far yihiin inay wixii magaalada soo hujuum wada difaacaan ee, cadowgeeda ay hal cadow kooda dhigtaan yahuudda diintooda inay leedahay oo diintooda loo dhaafayo muslimiintana diintooda ay leeyihiin oo markaa laisbadbaadinaya oo la wada noolaanaya الله تبارك وتعالى وكيل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصدوا إليهم إن الله يحب المقصدين إله تبارك وتعالى وحولي هاي إلهي إذن كان نهيين مايا وإذن كان ريبي مايا كوا أن إذن لا دقالمين ودينتي إذن كلا دقالمين قريهن أن إذن كسارين إن دوبار نما سميسان إن عدالة سميسان إلهي إذن كان ريبي مايا معنا lidaalika marka walaalyaal dadkii saasa la rabaa inay wada noolaadaan haddii muslim iyo kala diin ay yihiin inay wada noolaadaan oo isnabadgeliyaan oo muslimiinta eh, kuma qasbayaan dadka diinta inay qaataan islaamka diinta waa xaq waa la bayaaminayaa ciddii qaadatana iyadaa ku badbaadaysa ciddii markaasi qaadan waysana iyadaa ku halaagsamaysa allah tabaaraka watacaala wuxuu yidhi laa ikraaha fi ddiini qad tabayana arushdu min alghayi Eh, qasbid ma jira diinta eh, oo laisku qasbi maayo xaqa hanuunka iyo baadilka wuu kala caddaaday Eh, marka eh, qofkii markaa hanuunka qabsadana asigaa liibaanaya oo iimaanka qaata qofkii markaa ka tagana asaa khasaaraya macnaha bulshadeennu waxay ku dadaalaysaa dib u heshiisiin dowlad dhisid iyo iskaashi bulshada dhexdeeda ah inkastoo ay jiraan caqabado badan haddana waxaa socda dadaallo lagu xoojinayo nabadda iyo xasiloonida waxaa muhiim ah in dhammaan qeybaha bulshada sida dhallinyarada haweenka odayaasha iyo culimada ay kaalin muuqata ka qaataan nabadda guud ahaan dhegeystayaal saaxiib yeel waxaa intaa ku eg barnaamijkai gaarka ah oo aan ku eegeynay maalinta caalamiga ah ee nabadda intaa barnaamijkan barnaamij lamida isku maqli doono sidaa iyo ammaanaala